taliska booliska gobolka banaadir webws bilaabay dhismo xarun lanka tira galay in la kiira bilaanta laha ka eeday anshax xumada hambal wada isticmaalow iyo bilaanta ka eedaysan iniyo kicin dagaalku bilaabayan bara bulshada habsugunya weyba laka dhex dhisay saldhigga booliiska degmada xamar jajab wayna horey ishiidii kay taliyaha guud ee qeybta booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin booliiska saldhigga degmada xamar jajab iyo saraakiil kaliyo weybayo ku qeyb qaadahayana dhismo xaruntan wayna faahfaahin ku biiday taliyaha saldhigga booliiska degmada xamar jajab gaashaanla dhexe raxmo sandheere waxaan maanta meeshaan u joognaa wejigii labaad ee saldhiggii gabdhaha xabsigii gabdhaha loo dhisaayay ee lagu dhisaayay degmada xamar jajab maanta oo wejigii labaad noo maraayo sidaad idiin muuqatana ay ka qayb galayaan ciidanka booliiska saldhigga xamar jajab iyo ciidanka booliiska ee hogaanka dhismaha iyo maamulka degmada oo mar walba gacan naga siiya waxqabadkeena saldhigga xamar jajab waxaan rabaa wax yar inaan ifiyo saldhiggan markiisa horeba wuxuu ka dhexeeyaa ama xuquuqdooda lagu dhisay ciidanka booliiska soomaaliyeed maantana wax walboo lagu kabaayana si dhammaystiran a maamulka degmada iyo ciidanka booliiska oo iskaashanaya a marba tilaabadii hor lahoo la kordhinayo lagu sii kordhinaya haddii ilaahay ka raali noqdana gabagabow noo maraa mar insha allah wejigii labaada maraynaa guddoomiyaga degmada xamar jajab iyo mahadnagi taliyaha booliiska soomaaliya iyo kan gobolka banaadir sidayo marwalban garab surinyin ciidamada booliiska soomaaliya maantayna waa ujeedaanoo waxaa ka qayb qaadanaya dhammaanba ciidanka booliiska ku qoran degmada iyo tiimka hogaanka dhismaha waana ku faraxsannahay runtii haddaan nahay maamulka degmada xamar jajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka booliiska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamar jajab bulshada ku dhaqan degmada xamar jajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa taliyaha qaybta holiyo cadde saaxiibkan farotol oo runtii asagana mar walba nagu garab taagan naguna dhiirigeliya howlaha ka socda saldhigga